habeen wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada warka habeenimo ee dalsoon qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah booliiska soomaaliya oo saldhiga degmada xamarjajab kusoo bandhigay in ka badan konton qof oo fal ciyaal weeraha lagu soo eedeeyey wararkii ugu dambeeyey qarax sabay khasaare kala duwan iskugu jira dhamashi dhaawac oo maanta ka dhacay magaalada juhar ee maamulka hirshabelle madaxweynaha koonfur galbeed oo qaabila wafda ka socda midowda afrika ee qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo soo noqoshada barakacyaasha shacabka muqdisho oo taageero xoog leh u fidiyey xulka qaranka morocco oo soo gaaray samafinalka koobka adduunka ee ka socda dalka qatar iyo hay-adda juba foundation oo in ka badan boqol iyo afartan guri oo bacyo ka samaysan iyo markaasi ku wareejiyey dad kusoo barkacay magaalada baraawe
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
waa habeennimo axaada sii bixeyso isinaya soo gelayso kowdii tobanka bisha labytobanaad disembar laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran aanu ku bilownay booliiska soomaaliya ayaa saldhiga degmada xamarjajab ee magaalada muqdisho kusoo bandhigay in ka badan konton qof oo fal ciyaaro fal markaasi ciyaal weerar lagu soo eedeeyey muqdisho iyo qeybaha kale ee magaalada waxaa ah muddooyinkii ugu dambeeyay kusoo badanayay falalka la xiriira ama falalka ay geysanayaan ciyaalka weerada loo yaqaano oo dad badan oo shacaba ay dhibaato u geysanayaan qaarkoodna ee jirdil iyo waxa ay wataan markaa ay ka furanayeen haddaba afayeenka ciidanka booliiska soomaaliya gaashaanle sidiiq qadan cali doodisho warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey kiiskan dhalinyarada lagu soo qabtay ciyaalka weerada loo yaqaano
sebtembar kii disembar mar kale waxaan joognaa saldhigga booliiska degmada xamar shajab ee gobolka banaadir halkaasoo sidaa arkaysaan lagu soo qabtay howlgalkii la dagaalanka burcadda hubaysan iyo la dagaalanka muqaadaraadka ee laga sameeyey ciidanka booliiska soomaaliyed ka sameeyeen gobolka banaadir sidaa arkaysaan waxaa gadaasheeda dhooban eedaysanayaal loo soo qabtay burcad hubaysan iyo iskudayo burcad hubaysan sidoo kaleeto waxaa gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaal iyagoo muqaadaraad cabsan islamarkaana samaynaya fala liddi ku ah amniga iyo xasilloonnida caasimadda iyo nawaaxigeeda eedaysanayaashan aad u jeeddaan oo tiradoodu dhan tahay ilaa konton iyo kow eedaysane waxaa laga soo kala qabtay inta ka bilaabatay ilaa shantii disembar ilaa maanta oo kooiyo tobankii disembar laba kun labayo labaatan ah howlgallo ciidanka booliisku uu ka sameeyey degmooyinka gobolka banaadir sidoo kaleeto waxaa degmooyinka laga soo kala qabta ka mid a degmada howladaag oo ilaa afar eedaysane iyagana gacanta lagu soo dhigay iyaga iyo hibkoodii ay isku dayeen inay sameeyaan burcad hubaysan waxaa kaleeto gacanta lagu soo dhigay degmada hodon laba eedaysane oo hubkoodii oo basoorad caaga wax ku dhacaya sidoo kaleeto degmada dayniile tobankii bishii disembar ayaa afar eedaysane iyo muqaadaraadkoodii sida aad ka aragteen exhibitka ama caddaymaha laga hayo ee ka shaqayn jiray muqaadaraadka ganacsadaan ayaa iyagana gacanta lagu soo dhigay sidaas si leeg degmada wadajir waxaa gacanta lagu soo dhigay toban eedaysane oo ahaa kuwa wax ku dhaca ama burcad hubaysan samaynayay iyagoo wax ku dhacayay hubka fudud sida tooreeyaha ah sidoo kaleeto waxaa ku jira saddex ka mida toddoba ka mida oo ahaa ciyaal weero iyo saddex burcad hubaysan wax ku dhacaysay degmada yaakshiid waxaa iyagana gacanta lagu soo dhigay ilaa labaatan eedaysane oo ku wada eedaysan burcad hubaysan iyo muqaadaraad sidoo kaleetana dhacayay dadka muwaadiniinta dhibna u geysanayay degmada kaaraan waxaa iyagana gacanta lagu soo dhigo halkan gadaashaydaa fadhiya ilaa lix eedaysane oo iyaguna ku wada eedaysan dhammaantood burcad hubaysan iyo iskudayo burcad hubaysan oo dadkii ka soo ashtakooda kasoo dacwooda dhammaantood ay la soo xiriireen salgiyada ciidanka booliiska soomaaliyeed ee degmooyinka gobolka banaadir degmada wardhiigley sidoo kale waxaa gacanta lagu soo dhigay ilaa shan eedaysane oo iyaguna ahaa eedaysanayaal samaynayey burcad hubaysan dhacayana dadka shacabka ah walow ayaamahan dambe aad u soo kordheen dhaca ay dhallinyaradu u geystaan burcadda ah dadka shacabka ah ee ku nool magaalada muqdisho dharkeenley waxaa iyagana gacanta lagu soo dhigay ilaa shan eedaysane kaaraan waxaa gacanta lagu soo dhigay ilaa lix eedaysane wardhiigley sidoo kaleeto waxaa gacanta lagu soo dhigay afar eedaysane iyo mootobajaajtoodii ay wax ku dhacayeen oo dhammaantood dhallinyaradan u jeeddaan wada ah dhallinyaro rag ah islamarkaana geysanayey burcad hubaysan iyo iskudayo burcad hubaysan waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid a degmada howladaag ayaa afar eedaysane oo ku sugan maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda awood dowlaanu ku wareejinnay waxay ku eedaysan yihiin burcad hubaysan oo xirfadaysan oo si xirfadaysan dadka waaridkooda ay u sheegayeen in la afduubtay sidaas daraaddeed dadka waaridka ah ayaa loo sheegay lagana dalbay inay lacag ku bixiyaan afduub ah waxay ka mid noqotay tabaha iyo xeeladaha ciidanka booliisku isticmaalo in arrimaha noocaasa laga hortago waxaannu ku guulaysanay inaan gacanta ku soo dhigno eedaysanayaashii dhibanihii oo iska dhigayey qof eedaysana ah qof dhibana ah iska dhigayey laakiin ahaa qof wax ka og falku siduu u socdo si waaridkiis lacag looga qaado hadhowna lacagtaas loo qaybsado arrintaas waxay noqotay waxyaabo dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir iyo nawaaxigeeda ku soo laalaabtay howlgallo ciidanka booliisku ay sameeyeen oo degmooyinka gobolka banaadir laga sameeyey ayaa gacanta lagu soo dhigay burcadan hubaysan ciyaal weere aad u far badan oo degmooyinka amniga amniga qalqal ku ahaa ama dhibaato ku ahaa iyo muqaadaraad lagu kala gudbinayo degmooyinka gobolka banaadir sidaan hore u sheegnay muqaadaraadku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha sababa in dembiyadu ay dhacaan soona laalaabtaan
horodheeraadan waxay kasoo baxayaan qarax sababe dhimasho ilaawaha oo duurnimadii maanta ka dhacay duleedka magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna caasimada maamul goboleedka hirshabeelle inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku dhimateen laba kalena oo ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay duleedka magaalada jowhar sida uu sheegay mid ka mid a mas-uuliyiinta kusugan deegaanka labada qof ee dhintay ayaana kala ahaa maray ku-xigeenkii garoonka diyaaradaha jowhar mahad muxiidiin calisow iyo askari ka tirsan ciidamada amniga sidaas waxaa v o eda u sheegay maareeyaha garoonka diyaaradaha ee jowhar mukhtaar abuubakar macalin qarax ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegta al-shabaab qarax ayaa ahaa miino lagu aasay meel u dhexeysa garoonka diyaaradaha maxamed dheere airbort iyo magaalada waxaana wuxuuna markaasi waxayna qabsatay gaari ay saarnaayeen maarey ku-xigeenka garoonka iyo askar markaasi la soctay dhowr jeer oo horey ayay sidaan oo kale qaraxyo sababay dhimashadii dhaawac ugu dhaceen magaalada jowhar waxaana qaraxyada qaarkood waxyeelo ay kasoo gaartay dad shacaba oo gaadiid saarnaa kuwaas oo qaraxyadu miinooyin ay haleeleen madaxweynaha koonfur galbeedna waxa uu qaabilay wafdigii ka socda midowda afrika ee qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo soo noqoshada barakacyaasha afayeenka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa kulanka markuu soo daada ka hadlay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta taarikhdu ay ku beegan tahay kooiyo tobanka disembar sanada labada kun labaiy labaatan madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdigren waxauu xarunta madaxtooyada ee dowladda koonfur galbeed uu ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay danjare adukana g m king oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka wakiilka joogtada ee midooda afrika ee arrimaha qaxootida iyo sidoo kale arrimaha barakacyaasha wafdigan oo maanta soo gaaray magaalada baydhabo waxay kula muhiima ay la qaateen madaxweynaha dowladda koonfur galbeed iyo qaar ka tirsan xubnaha golaha wasiirada oo qayb ka ahaayeen shirka iyo sidoo kale la taliyayaasha madaxtooyada agaasimihii guud ee madaxtooyada dowladda koonfur galbeed waxaa kulanka diiradda lagu saaray oo laga hadlay oo lagu gorfeeyey xaaladda guud ee amniga iyo sidoo kale xaaladda abaaraha wuxuu madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdigareen oo ah madaxweynaha dowladda koonfur galbeed uu warbixin guud ah ka siiyey wafdigan xaaladda rasmiga ee ka jirta deegaanada koonfur galbeed gaaraan xaaladda abaaraha ayadoo warbixinta uu siiyey madaxweyne cabdicasiis ambasador adukina g m king uu runtii bogaadiyey sida wanaagsan ee loogu soo dhaweeyey magaalada baydhabo uuna warbixin rasmi ah ka helay dowladda koonfur galbeed gaaraan xaaladda abaaraha islamarkaana maanta uu runtii gaarsiin doono dadka ay barakacyaasha ay soo saameysay ku sugan magaalada baydhabo oo ah caasimadii kumeelgaarka gurmid deg deg ah oo runtii ay usoo garatay midooda afrika sidoo kale wuxuu warbixinta guud ahaan uu madaxweynaha ugu darayn ay ahayd xaaladda amniga in howlgallo ay socdaan lana dardargelin doono howlgallada socdo sidoo kalena uu bogaadiyey ambasador adukinle oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka midooda afrika xaaladda abaaraha iyo sidoo kale barakacyaasha guud ahaan afrika wuxuu sidoo kale ballanqaaday in amniga koonfur galbeed iyo howlgallada socda uu asagana garab istaag ay midooda afrika ay naga muujin doonto ayna runtii dardargelin doonaan kaalin libaaxle ay ka qaadan doonaan howlaha amniga ee ka socda deegaanada koonfur galbeed wuxuuna bogaadiyey in shaqo wanaagsan ay ka socoto sida gurmadka abaaraha runtii wasaaradda arrimaha gargaarka ay shaqadii wanaagsaneed ee qabatay iyo guddigii abaaraha iyo sidoo kale wasaaradda amniga shaqada dardargelinta leh ee qabatay in howlgallo muhiim ah laga fuliyo deegaanada koonfur galbeed wuxuu sidoo kale ballanqaaday wuxuu sidoo kale ballanqaaday inuu garab istaag xoog leh uu muujin doono ka midooda afrika ahaan ayna garab istaagooda laga dareemi doono guud ahaan deegaanada koonfur galbeed waa mahadsantiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa taageeray xulka qaranka morocco oo soo gaaray samafinaalaha koobka adduunka ee ka socda dalkaasi qatar waxayna u rajeyeen inay noqdaan dalkii ugu horreeyay afrikaan oo ku guuleysa koobka maadaama wacdaro xoog leh ay ka dhigayaan oo dalal badan oo awood kubadda cagta markii loo eego kulana ay soo reebeen sida sbain iyo sidoo kaleente xulka qaranka belgium iyo sidoo kaleente xulka ugu dambeeyay xal ay garaaceen oo ah burtuqal oo xidig waaweyn oo dunida laga yaqaan markaasi ay u ciyaaraan haddaba shacabka muqdisho microfonka waxaa la laxan qaaday wareega cali aadan axmed oo warbixinta inoogu diyaariyey
weydiisanayaa koobkaa maanta inuu maroko u dhibo weliba aniga asmaadiisii asmaaulxus ismul acdamka ilaahay ku weydiisanayaa ilaahow koobkaa maanta maroko u dhib waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah in kooxii waaweynaay xali burtuqaal hawada lagu soo cunay laska soo reebay gadaal laska soo mari baraasil oo kale gadaal laska mari dhacdooyinka cajiibka oo kale ka mid tahay aada ugu faraxsanayo laakiin waddan afrikaana haddana muslima oo meeshaan soo gaaro wallahi horta aada ugu faraxsanayo waddankii ugu horreeyay afrikaana oo meeshaas gaaro waxaan rajaynayaa inuu koobkaan asiga qaadi doono dhacdada ugu xiisaha badan kubadda cagta ee koobka dunida ayaa soo gaaray heer gebagabaa inta uu socdo waxaa laga diiwaangeliyey dhacdooyin waaweyn xulka qaranka morocco ayaa xalay guul taariikhiga ka gaaray dalka bortuqal ayagoo markaasi guushaasi u horseeday inay gaaraan samafinalka bortuqal ayaa waxa ay ka tuureen tariinka loogu tartamayey ku guulaysigii koobka dunida xulka morocco ayaa noqda dalka ugu horreeya oo afrikaana oo soo gaara samafinalka koobka dunida ayagoo waddamo waaweyn ka soo reebay koobka dunida oo ay ku jiraan sbain biljamka iyo bortuqaal oo xalay ay ka reebeen mucaashaqiinta kubadda cagta ayaan la dhex marnay codbaahiyaha warbaahinta dalsan innagoo wax ka weydiinay siday u arkaan in morocco ay soo gaarto heerkan ahna dalkii ugu horreeya oo afrikaana oo soo gaara samafiinal iyo rajadooda ku guulaysiga koobka dunida wallahi horta aada ugu faraxsanayo waddankii ugu horreeya afrikaana oo meeshaas gaaro waxaan rajaynayaa inuu koobkaan asiga qaadi doono daacaddii taas nasiib lama dhihi karo sababtoo waa aragti wax badan kuwa ku soo aadeen awood waa dhihi karaa waxaan jeclaalaha in afrika qaado sababtoo aniga ahaanta faransiisa taageera u fahmi laakiin waxaan jeclaalaha inuu adoog waddan afrikaana oo haddana muslim oo sii yahay inuu qaado jeclaalaha walaa ku faraxsanaa walaahi asoo afrika ah haddana muslimiin waxaa horta marka koowaad waxaa waa qaaradda afrika horta farxad u tahay marka labaad waxaa waa muslimiinta meel walba joogto waxaa waa maadaama waddan afrikaan uu yahay haddana waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah in kooxii waaweynaay xali burtuqaal hawada lagu soo cunay laska soo reebay gadaal laska soo mari baraasil oo kale gadaal laska mari dhacdooyinka cajiibka oo kale ka mid tahay aada ugu faraxsanaa walaahi in waddan afrikaan haddana muslima oo meeshaan soo gaaro samifinaalka aqruma koox awood badan waa awooddooda waxaa ka mid maaha in ay sheeg ciyaar cajiib oo kale intay soo bandhigayaan يعني واحد ضد فريق امين لاني واي ان كوخ وين مراق اقدار اسك سو مرس مارك عيدنا سو بيع صدر تان waxaan rajaynaa in faransa ay wax kale noo dhiman aan garaacno ha way iska cadaa bay ku guulaysan karaan maadaama wadan muslim lagu qabanayo quraankana waxa waa lagu furay kow doorno quraanka ka adaa greenka lagu furay marka gaar oo dhanna gaar iska marno wadan muslim oo soo baxa afrikan la keeno koob maar aad ugu faraxsanahay wallahi aad aad ugu faraxsanahay horta inkastoo aan ronaldo qaba aan ronaldo taageeray haddana way soo dhaweynaa guusha maraagta afrika ay semifinal markii ugu horeysay gaashay wallahi awood horta awood ma laha maku dhahani laakiin nasiibna waa jiraa badda sideeda waa ka biicataan iyo nasiib waa marka awoodna waa leedahay awood mala kuma dhahani laakiin waa nasiib waa jiraa wallaahi horta faransa si uga soo baxda adag marka laakiin haddii lacalla ay ka soo baxdo waxaa islaana waa qaadi kartaa to arrin aad iyo aad loogu farxo waxaa waaye waa in badan taariikh aan sugaynay waxaa waaye hataa haddii xataa aan ka harno koobka ya waxay noo tahay farxad weyn maadaama aan soo gaarno samafiinaal waa ku sheegi karaa waxaa waaye waa markii ugu horreysay oo dal islaam loo qabto koobka adduunka haddana lagu furo aayadaha qur-aanka kariimka marka waxaa dhihi karaa isheeg xag alle aan inooga qoran tahay guushaan adooyin aan leeyahay waa jiraa ciyaartoyda xirfadooda oo kale waxyaaba aan lagu arag afrikaan sidii hore mase carabta ciyaare ay soo bandhigi jireen sidii u dheeli jireen si dhiiranaan oo kulul oo ciyaarta isha ciyaartoyda ay fahmeen isdhex galeen ay soo bandhigeen waa filaynaa waana taageeraa waana rajaynaa waana ku hambi weynaa wallaahi waa ku faraxsanahay maadaama uu yahay dal islaamna inuu heerkaas soo gaaro waxaa inkastoo aan iska ahay taageero burtuqaal ah xali markii nagala badiyay aan ka xumahay inay soo badiyaan morocco hadda waa ku faraxsanahay maadaama aan hirnay wallaahi aniga sida aan hadda aan rajaynaya sida aan jeclahay maadaama aan tiimkii aan weligay taageeri jir qarankii aan weligay taageeri jir ay hereen waxaan koobka u rajaynaya inay marooka qaado waanu ku faraxsanahay inay heerkan soo gaarto heerarka ka dhimanna waxaan rajaynayaa inay ka gudubto waa ku guulaysan karaa waaba cadcadda sida boqolkiiba sagaashan hadda aan saadaalinayno marooka goobka u rajaynaynaa horta waa war farxad leh soo gudubtaas waa war farxad leh ilaaha xaggaana waxaan weydiisanayaa koobkaa maanta inuu maroko u dhibo weliba anigoo asmaadiisa iyo asmaaulxus ismul acdamka ilaahay ku weydiisanayaa ilaahow koobkaa maanta maroko u dhib idankaaga iyo qadartaada iyo rabinimadaada iyo waxidnimadaada ugu dhib baan leedahay marokana waan u hambalyaynayaa rajo fiicanna waan ka qabaa sidaadana waxbaan idiin sheegayaa cayaarihii hore adduunka laga furi jiray waxaa lagu furi jiray falaanfal iyo cilmi fereg iyo sixir baa lagu furi jiray cayaartan ka bilaabatay khadar aayad qur'aanaa lagu furay berrina waxaa wada cayaaraya hadda isu soo socda muslinkii iyo khaniisiintii baa cayaaraya ilaahayna khaniis ma guulayo qoomuluud ilaahay meeshuu dhigay waannu aragnay faransiis bay la cayaarayaan faransiisna waa khaniis khaniisna alla guulayn mayo idanka ilaahay waxaa guulaysanaysa morocco
wararkii habeenimad kala socoteen dalsan akhyaartan dhegeysaa waa nag inta ciduu seega waxay ka heli kartaa bog internetka kulen radio dalsan dot com waad ku mahadsantahay dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel